أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi اlkahfi aayadda labaatan iyo toddobaad ayuu casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa markuu allah subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay qisadii asxaabu اlkahfi iyo xaalkoodu meesha uu ku dambeeyey ayuu alla nebigiisa wuxuu amrayaa waxa loo waxyoonayo oo kitaabka rabbi ah in uu akriyo oo uu dadka ku dul akriyo marka qur-aankii iyo qiimigiisa alla ka sheekeynayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbik watlu aqri maa ay ladii kii aqri uuxiya la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga loo waxyoonayo aqri min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa xaal uu ka ahaaday laa mubadila wax bedelaa likalimaatihi kalimaadkiisa wax bedelaa ma jiraan walan tajida ma helaysid min duunihi alla sokadiisa multaxadan meel la magan galo ma helayside marka alla wuxuu leeyay watlu aqri maa ay ladii kii aqri uuxiya la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga loo waxyoonayo aqri min kitaabi rabbika rabbigaa kitaabkiisa xaal uu ka ahaaday qur-aanka ayaana loo jeedaa qiraa'ada macnaheeda iyo tilaawaduna waxa ay tahay aytabic maa fiihi qur-aanka waxa ku dhex sugan ee waxa ku jiro raac waaye suuratulbaqarana waa kusoo marnay tilaawada inay tahay yacnii qur-aankii oo lagu camal falo inay tahay halkaas ayaan kusoo marnay ayb laa mubadila wax bedelaa likalimaatihi kalimaadkiisa wax bedelaa uma ma ahaanin oo ilaahay subxaanahu watacaala kalimaadkiisa wax bedelayaa ma jiraan marka laa mubadila likalimaatihi mubadilana cumuum ayaa ku jiro kalimaadka laftoodana cumuum ayaa ku jiro macnuhuna marka wuxuu noqonayaa marka cumuumkaa lagu wado laa mubadila yacni axad bedeli karaa ama bedelayaa ma jiro marka takhsiisku marka wuxuu ku imaanayaa marka cumuumkaas marka waa caam oo maksuus ah oo marka meesha laga khasisaya waxay noqonaysaa ay laa mubadila lahu siwaahu wax isaga ka soo haray oo kalimaadkiisa bedeli karaa ma jiro alle laakiin isagu waa bedeli karaa w cumuumka marka isagaa laga soo reebayaa oo laga soo khasisayaa iyadoo marka la fiirinayo naskhiga iyo maadaama qur-aankii yamxu llaahu maa yashaau wayuhbitu wacindahu umulkitaabna aan soo marnay iyo aayaddii suuratu naxli oo iyada lafteeda aan soo marnay waidaa badelnaa aayata makana aayatin wallahu aclamu bima yunazil meeshaana marka ilaahay inuu wax bedeli karay aayaddaa tusaysay tan marka waa caam oo maksuusa wax bedelayaa ma jiraan oo isaga kasoo haray baa loo jeedaa meeshan iyadana likalimaatihi lafteeda cumuum baa ku jira la khasisayo takhsiiskiisuna wuxuu ku dhacayaa kalimaadka aan la bedelaynin waxa ay noqonayaan wixii akhbaar iyo sidaas oo kale ah amaa axkaamta waa iyada lafteeda marka naski iyo bedelaad xag alle uga imaanayso waa ku dhici kartaa ayb laa mubadila ku bedelayaa likalimaatihi kalimaadkiisa uma sugnaanin wax bedelaa walan tajida ma helaysid min duunihi alla sokadiisa multaxadan meel la magan galo ma helaysid wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah ee laba ta laba sababu nusuulba aayaddan waa lagu sheegaa ka loo badan yahay suuraddana laa-iqa u ah maadaama suuraddu ay maki wada tahay waxa ay tahay reer maka kufaaru quraysh iyo odayaalkooda odayaalkoodii inay nebiga sal ll ly slama ka dalbadeen bal inuu la si uu ula hadlo oo ay u makaniyaan dhagahooda oo ay inuu la hadlaa marka ay u suuro geliyaan waxay yidhaahdeen suhayb iyo camaar iyo bilaal iyo horta iska eri oo annaga nimankaas lama fadhiisan karo karno odayaal waxaan nahay marka sharaf iyo qabaa'ilka dhexdiisa kule iyo dadka haddaad rabta inaad nala hadasho oon ku dhagaysano horta iska eri oo iska buri kuwan marka ducafada ah ducafaau lmuslimiin markaa nabiga sala allahu calayh waali wasalama kuwanna isagoo isku hadlaynayo iimaankooda kuwanna uu rabo inuu baadidan iyo balhalaagan hadday ka badbaadi karaan bal ay uu ka badbaadiyo ayaa nebigu sal ll ly slama uu damcay ama uu jeclaystay inuu markaa yacnii yeelo sidaas taas baa marka allah subxaanahu wa tacaala uu ka celinayaa waxaa la leeyahay inaad nimankan iska eriso iska badaaye naftaadaba ayaga ku xabis dhexdooda maalin iyo habeenba ayaga la joog waa marka waxaa weeyaan aayatul ancaamna waa kusoo marnay walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi halkaa marka waxay ahayd ha eryin waa nahyi meeshaanna waxay tahay naftaadaba ayaga ku xabis tanaa marka xeel dheer labada aayadood ayb macnahaas marka haddii aan ku wadno aayaddu iyo suuradda yani aayadduna marka de waxay noqonaysaa aaya makiya eemacnaha sababu nusuul labaad baa wuxuu leeyahay aqracu bnu xaabis iyo cuyaynatu bnu xisnin alfazaari iyo ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen haddaad rabta inaan ku dhagaysano intay madiine ugu yimaadeen horta kuwaan iska eri haddii marka sidaa loo dhigana waxay noqonaysaa aayaddu madaniye oo suuraddan marka aayaddan iyo madaniye ka noqonayso laakiin sida uun loo badan yahay waxa ay tahay odayaalkii quraysh iyo kufaaru quraysh inay sidaa ku yidhaahdeen marka alla wuxuu leeyahay wasbir xabis nafsaka nafsadaada xabis maca aladiina kuwii la jirkooda ku xabis yadcuuna rabbahum rabbigood caabudayeen ama baryaayeen rabbigood bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu isaga wejigiisa maahay wax kale aynan rabin oo isaga wejigiisa un ay doonayaan walaa tacdu walaa tacdu caynaaka walaa tacdu yaynan tallaabin oo gudbin caynaaka labadaada indhood canhum iyaga xaggooda yaynan ka gudbin turiidu xaal aad doonaysid ood rabto ziinata alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda addunyaa dhoweyd walaa tutic ha ateecin man axad ha ateecin akfalnaa aan ilowsiinay qalbahu qalbigiisii can dikrinaa dikrigeenna xaggiisa aanu ilowsiinayna ha ateecin oo kaa ha raacin watabaca raacay hawaahu hawadiisana raacay wa kaana uu ahaaday amruhu arrinkiisana furuutan dayaac iyo yacnii gaboodfal arrintiisu iska noqotay kuwaa iyagu markaa raacin ku ah su-aayaddu marka waxay aada u xariiqaysaa qofka yow la saaxiibayaa yaana saaxiibtinimadiisa laga fogaanayaa waxuu alla tilmaamayaa dadka mar walba alla ku xusuusinayo oo iyaga galab aroor iyo galabba rabbi caabudayaan kuwaas uun markaa naftaada inaad ku ilaaliso maxaa yeeley iyagu aakhiray ku xusuusinayaan rabbi bay ku xusuusinayaan dembiga kaa dhaco iyo taqsiirka adiga kaa dhacayo ayaad ku dareemaysaa marka kuwaas inaan la saaxiibnaa nala amrayaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam dabcan isagu ma dembaabayo laakiin isagii haddii la amray inuu dadkaa ku ag xabisan nafsadiisa oo uu ilaahay la caabudo iyaga macooda innagii marka maxaad u malaynaysaa marka jaliisu saalix qofku inuu samaysto ayaa laga rabaa jaliisu suu ama saaxiib xunna uu iska ilaaliyo saaxiibka xunna waa midka ilaahay aan marnaba xusaynin ama dikriga alle uu ku yaryahay oo qalbigiisu qalbi dhoohan uu yahay oo allah subxaanahu wa tacaala ka dhoohan wax allaale wixii naftiisu ay jeceshahayna iska raacayo midkaas baa marka laga soo leexinayaa nebiga kuwaa faraha ka qaad ayaa alla uu leeyahay wasbir xabis marka sabara ficil mutacadi oo mafcuul u tallaabo way noqon kartaa waaba tanba hadda marka macnihii asalka sabarka asalkiisuna waa alxabsu marka macnihii buu ku socdaayo wasbir ku xabis waay celi oo xabis nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii la jirkooda ku xabis oo ku celi yadcuuna caabudayeen rabbahum rabbigood kuwa caabudayo bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii caabudayo yuriiduuna xaal ay rabaan wajhahu alla wejigii ay rabaanoo wax kale aynan rabin waa dad marka ilaahay ikhlaas uu ku ammaanayo walaa tacduu iyaynan gudbin caynaaka labadaada indhood caddaa yacduu waay ayb caynaaka marka iyadu waa faacil laba waxwajba marka waa bannaantaha tadmiin in ficilkan la siiyey maadaama can lagu gudbiyey ayaa macnuhu marka waxau noqonayaa in uu tadmiin ku jiro oo ficilka calaa ayaa marka calaa yacluu ayaa la tadmiininayaa macnihiisa macnaha walaa tacdu caynaaka indhahaagu yaynan ka kormarin waayo calayhim kuwaan korkooda yaani ka kormarin tadmiinkana marka de qur-aanku waa usluub qur-aanku ficil ficil in la dimnisiiyo macnihiisa dabadeedna wixii camal uu qabsan jiray lagu qabto ficilkaas qur-aanku waa ku badan yahay dariiqatulbasriyiinna waaye ibnu taymiyana usuulu tafsiirka waa ku sheegaa wax badanna marka waxaa looga baaqsanayaa marka in la yidhaahdo ama yacni xaqiiqadii in laga baxo oo yacni majaaz iyo la aadana waa looga baxsan karaa ayib waxaa kaloo iyadana bannaan in macno kale in lagu wado iyada walaa tacdu caynaaka labadaada yacni indhood yaynan gudbin annadara canhum annadara canhum fiirin aada xaggooda fiirinayso yaynan ka gudbin indhahaagu yaanay ka gudbin sidaana marka waa lasoo qadari karaayo mafcuulka annadara in lasoo qadaro ayb walaa tacduu yaynan tallaabin caynaaka labadaada indhood oo ynan ka kor noqonin canhum iyaga xaggooda yaanay ka kor noqonin turiidu adi xaal aad doonaysid adigoo rabo ziinata alxayaati noloshii quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda addunyaa ee dhoweyd nolosha dhow adiga oo markaa yacni rabo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda walaa tudic ha adeecin man axad ha adeecin aqfalnaa ay jacalnaa qalbahu yani aqfalnaa qalbahu jacalnaa qalbahu qalbigiisu aan aanu ka dhignay haafilan mid halmaansan can dikrinaa dikrigeenna mid halmaansan midaan ka yeelnay meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa madhabu ahlisunna waaljamaaca oo ah hanuunka iyo baadidaba alla allah yacni yaa yaa abuuro oo ruuxan yacni hanuunayo iyo kan baadiyoobayaba isaga iyo waxaa camal uu samaynayaba allah abuurayo afcaasha addoommada allah abuuro marka qofkan qalbigiisu inuu noqdo qalbi dhoohan yacni waxaa weeyaan qadarka alle iyo qudrada alle kama tagana leanna allah wuxuu leeyahy walaa tudic ha adeecin man akfalnaa qof aan ilowsiinay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa dikrigeenna aan ilowsiinay kaa warkiisa iska daa oo ha adeecin marka ilaahay isagaa ciddou doonana hanuuninayo ciddou doonana isagaa baadiyeeyo ayb khilaafan lmadaahibta ama dariiqada qadariyada muctasilada ah iyadoo la khilaafayo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay wa kaana uu ahaaday amruhu arrinkiisana furutan dayaac iyo baaba iyo dayac dayac uu arrinkiisu ahaaday waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur waqul waxaad tidhaahdaa alxaqu xaqa min rabbikum xagga rabbigiin ayuu ka ahaaday xaqan xagga rabbigiin buu ka yimid uu ka ahaaday faman qofkii shaaa doono falyu-min ha rumeeyo waman axadkii shaaa doonana falyakfur ha gaaloobo innaa anagu actadnaa waan diyaarinay lildaalimiina daalimiinta gaalada mushrikiinta waxaanu u diyaarinay naaran naar naarta oo axaada ou koobay bihim iyaga suraadiquhaa bowdkeeda ama yacni derbigeedu uu koobay iyaga oo derbigooda ayaa koobay iyaguna waa ku dhex jiraan wa in yastakiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasuu waa la gargaarayaa bimaa-in biyo ayaa lagu gargaarayaa biyaha oo kalmuhli gufarka saliidda oo kale ah kaas oo yashwii dubayo oo solayo alwujuuha wajiyaalka solayo oo dubayo bi-sa waxaa baas lahaaday asharaabu wax la cabaa baas lahaaday wasaa-ad way xumaatay yacni jahanamada ama naartaasi ama biyaha iyaga markaa yacni lagu gargaarayo murtafaqan wax la intifaacsado ama yacni la dheefsaday u xumaatay ayb marka ayadana alla wuxuu leeyahy xaq iyo baatilkii iskuma eka xaqana alla subxaanahu watacaala xaggiisa unbuu ka ahaaday ee qofkii marka de xaqa markuu caddaado ka gadaale ka leexdo isaga markaa yacni waciid iyo waxbaa usoo arooray marka allah wuxuu yidhi waqul dheh alxaqu xaqa min rabbikum xagga rabbigiin buu ka ahaaday marka alxaqu iyo min rabbikum marka mubtada ee khabar baan ka dhigaynaa ayb ama waxaa tiraa waqul dheh haadaa kan oo aan idiin aqrinayo qur-aanka alxaqu weeyaan mid xaq ah min rabbikum xaal ou xagga rabbigiin ka ahaaday sidaana marka waa la yeeli karaa ayb xaqa marka haddii xagga rabbi un uu ka ahaanayo meel kale ma laga feerinayo marka oo qofku marka haddii uu rabo inuu xaq ogaado ou yacni ictiqaad toosan cibaado toosan akhlaaq toosan oo xaq waafaqsan haddii la rabo waa in xagga waxyiga ilaahay lala xiriiraa oo allah subxaanahu watacaala xaggiisa lagala kulmaa lagana qaataa oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu la yimid qur-aankan iyo sunnadii buu la yimid labadaasaana marka xaqii asal u ah oo saldhig iyo aas-aas u ah faman qofkii shaaa doono falyu'min ha rumeeyo waman qofkii shaaa doono falyakfur ha gaaloobo amarkan marka amru tahdiid waaye ee maahan amru ibaaxa ama takhyiir iyo maahan in laga wado oo gaalnimadaa bannaan ninkii rabana mu'min ha iska noqdaa waa u bannaan tahay ma aha ninkii rabana gaal ha noqdo waa u bannaan tahay ma laga wado yani ninka iimaanka alla dadka uu amray kufrigana waa ka reebay oo walaa yardaa licibaadihi lkufr ayuu alla yidhi ee amarka meeshan ku jiraa marka ayaa ah amru tahdiid waa waa guulguul inuu amarku amru tahdiid yahayna waxaa ku tusaya qariinada ka dambayso inaa oo kufriga inaan la ogolayn waxaa ku tusayo inaa actadnaa lildaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha mar haddii naar iyo la sheegay lama ogolaada kufrigii marka soomaaliga laftirkiisu waxaas usluubkaas waa qabaa oo mararka qaar qof baad waxaad leedahay waayahay sameey waxaas yani sameey waxaas waa ogolahay kama wadin sameey waxaas waxa aan kugu dhiga waa arki doontaa way tii oo kale marka ka dhigan tahay tahdiid baa ku jira waqul waxaa tiraa alxaqu xaqa min rabbikum xagga rabbigiin buu ka ahaaday faman qofkii shaaa doono falyu'min ha rumeeyo waman qofkii shaaa doonana falyakfur ha kufriyo isagaaba arki doonee wuxuu ka helo waxa uu ka helayaana waa maxay waa kan inaa anagu actadnaa waan darabnay oo waan diyaarinay lildaalimiina mushrikiintaan u diyaarinay naaran naar ayaanu u diyaarinay naarta oo axaata uu koobayo bihim iyaga uu koobay suraadiquhaa derbigeeda uu koobay derbigeediiba iyaga koobay yacni derbigii marka waa ku wareegsan yahay iyagiina waa ku dhex jiraan waayo marka meel ay uga baxayaan marka male ayib suraadiq marka waa alxaa-id waa derbiga ama meesha yacni bowdka oo xadiirada oo kale ah wain yastaqi wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasuu waa la gargaarayaa bimaa-in baa lagu gargaarayaa da biyahan wejiga yacni maqaarka ka qaadaya wax layskugu gargaara ma ahane calaa sabiili lmuqaabala waayo marka calaa sabiili lmuqaabala weeyaan waana usluub qur-aanku aada u isticmaalo oo waxaad arkaysaa marka fabashirhum bicadaabin aliim iyadoo la dhahayo cadaab ugu bishaareeya cadaab wax layskugu bishaareeya ma aha laakiin macnaha meesha ku jiraabaa waxay tahay muqaabalo oo iyaga tahakumkii iyo sukriyadii ay ku sameeyeen ayaa iyagana berri marka lagula yacnii lagu muqaabalaynayaa jees jeeskoodii baa iyagana marka sidaa loogu muqaabalaynaya wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaan yuqaasuu waa lagu waxaa lagu gargaarayaa bimaa-in biyo ayaa loogu gargaarayaa biyaha oo kalmuhli gufarka oo kale ah biyaha oo yashwii dubayo oo markaa yacnii shiilayo ama solayo alwujuuha wajiyaalka solayo yacnii muhligu waxaa weeyaan saliidda ee gufarkeeda iyo qashinka saliidda ee madowga badan eecakarka ah ee ku haro hoosta ayaa la yidhaahdaa marka biyahaas wax u egoo sidaas u madoow oo haddana naar oo laami oo kale ah oo marka wejiga saa looga daadiyo wejigii maqaarkii markaa uu ka baaba-ayo diirayo ayaa kuwaasi lagu gargaarayaa ayb mufasiriintu marka macaani badan bay ku macneeyeen macaanida waxaa ka mid a ahlu naarka carunkoodii iyo wasaqdoodii iyo wixii iyaga ka miirmay oo oo naar noqday ayaa wejigii looga sayrayaa markaasaa wejigii oo xub jirkiisii ugu sharafta badan oo qofku uu aad u ilaaliyo ayaa naartaasi marka ay diireysaa ayb marka yashwiida marka sifana waa ku bannaan tahay xaalana waa ku bannaan tahay marka bimaa inta in laga sii sifeeyo iyada lafteeda biyaha oo yashwii dubayo ama solayo alwujuuha wajiyaalka ama in la xaaleeyana waa bannaan tahayo bimaa inta laga xaaleeyo maxaa yeelay maa inta inkastoo ay nakiro tahay waa la sifeeyey takhsiisa marka galay takhsiis haddii uu galayna sidii macrifada waa loola dhaqmi karaayo aljumalu bada bada bacda almacaarifi axwaalunti suuragalay ku tahay maadaama nakiradaani haddana lasii sifeeyey macrifay usoo dhowaatay labadaas marka waa bannaan tahay bi-sa waxaa baas lahaaday oo xumaaday asharaabu sharaab ayaa xumaaday wax la cabo almaqsuusu bidami shayga eedda iyo damiga iyo cayda lagu gaar yeelayo waxaa weeyaan haadal maa u biyahan waay oo wejiga looga daadinayo iyaga wasaa-ad way xumaatay jahanamadu murtafaqan wax la anfacsado oo la dheefsaday u xumaatay jahanamo oo jahanamo wax markaa la dheefsan karo ama qofku ou dheefsadaa ma aha aayado badan oo aayadan la macno ah baa jirto meeshan axaada bihim suraadiquhaa waxaa ka mid a inahaa calayhim mu'sada in lagu daboolayo allah subxaanahu watacaala uu sheegay aayaad sidaas oo kale markayaa jiraan ayb wasaa-ad way xumaatay hiya iyada murtafaqan wax la anfacsaday u xumaatay gaaladii marka sifadoodii iyo qaabkoodii laga hadlay baa ilaahay mu'miniinta waxa uu ku abaalmarinayo sheegayaayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban sameeyeen inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra man qof ajrigii ma dayacayno axsana hagaajiyey camalan camal hagaajiyey ma dayacayno midkaas isaga ayb ulaa-ika kuwaadaas lahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin jannaatu cadnin negida jannadeeda ayaa u sugnaatay tajrii waxaa qulqulayo min taxtihim iyaga hoostooda alanhaaru webiyaalo ayaa qulqulayo yuxallawna waa la qurxinayaa fiihaa jannada dhexdeeda ayaa lagu qurxinayaa min asaawira ayaa loogu qurxinayaa jinjimo min dahabin dahab ka ahaaday wayalbasuuna way labisanayaan hiyaaban dhar ayay labisanayaan khudran cagaaran ayay labisanayaan min sundusin xariirta mideeda jilicsan ka ahaatay wa istabraqin iyo xariirta teeda adag muttaki'iina xaal ay xusullaysan yihiin oo ay dangiigaan fiihaa jannaadka dhexdooda ay ku xusullaysan yihiin cala al araa'iki sariiraha korkooda nicmo thawaabu thawaab ayaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi hada thawaabu thawaabkan waay waxa la ammaanayo waxasunad way wanaagsanaatay jannadii murtafaqan wax la dheefsado ayay u wanaagsanaatay iyaduna labada aayad marka yacnii laba xaalad bay ka kala warramayaanoo cagsi isu ah marka alla wuxuu leeyahy ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati innaa laa nudiicu inadan hore xagga tarkiibka khabarkeedii aaway laba wej baa ku jirto inaada dambe inada dambe isimkeedii khabarkeeda in looga dhigo khabar oo jumladaa la dhigo fii maxalli rafcin khabaru ina amase waxaa bannaan in ulaa-ikada dambe looga dhigo khabar ayb oo inaa laa nudiicuna ay noqoto jumla muqxama ama jumla muctarida ay iska noqoto ayb sidaas marka haddii la yidhaahdo oo ulaa-ika lahum khabar looga dhigo iyadu waa iska sahlantahay raabitku waa iska waadix lahum taasaa raabit ah nacam ayb ulaa-ika ama ulaa yani ulaa-ika lahum taas yaa yacni waxay noqonaysaa labada jumlo waxa isku xirayo laakiin inaa laa nudiicu ajra man axsana camalan marka khabar laga dhigo raabit baa marka loo baahanayaa raabitkaasi marka muxuu noqonayaa raabitku waxaa weeyaan in lasoo qadaro oo la yidhaha inaa laa nudiicu ajra man axsana minhum camalan minhumta marka in raabit looga dhigo jumladan khabarka noqotay iyo inada waxa isku xirayo waa damiirka yacni markaa waa in lasoo minhumtaas lasoo qadarayo damiirka ku jiro ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban innaa annagu laa nudiicu ma dayacayno ajra man qof ajrigii ma dayacayno axsana wanaajiyey minhum xaal ou iyaga ka mid yahay camalan camal wanaajiyey kaas ma dayacayno ulaa-ika marka jumlo cusubaan ka dhiganaynaa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagida jannadeeda ayaa u sugnaatay tajrii waxaa qulqulaya min taxtihim hoostooda al-anhaaru webiyaalo yuxallawna waa la qurxinayaa oo waa la biladaynayaa fiihaa jannadaa dhexdeeda ayaa lagu qurxinayaa min asaawira jinjimo ayaa lagu qurxinayaa min dahabin ka ahaaday minta dambe bayaaniyo wa ta horena waa ibtidaa-iyo wa min dahabin dahab ka ahaaday wayalbasuuna way labisanayaan hiyaaban dhar bay labisanayaan dharka oo khudran cagaaran min sundusin xariir ka ahaaday xariirta teeda jilicsan waay wa istabraqin iyo xariirta teeda adag dhar ka samaysanoo xariir ah ayay qaadanayaan mutaki'iina xaal ay dangiigaan ama ay xusulaysan yihiin fiihaa jannada dhexdeeda cala al araa'iki sariiro korkooda sariirihii korkooda ay markaa xusulaysan yihiin siay u nicmaysan yihiin nicmo thawaabu thawaab baa nicmo lahaaday kii horena marka muxuu ahaa qoladii hore iyaga bi'sa sharaabu baa lasoo yidhi kuwana maxaa la yidhi nicma thawaabu thawaab ayaa nicmo lahaaday waxasunad way wanaagsanaatay janna jannadaasi negida jannadeeda murtafaqan wax la dheefsado meel la dheefsado iyadaa u fiican oo u wanaagsan tii horena wasaa-ad murtafaqan bay ahayd wadrib lahum mathala rajulayni jacalnaa liaxadihimaa jannatayni min acnaabin waxafafnaahumaa binakhl wajacalnaa baynahumaa zarca halkan qisa alla ka waramayaa qisadu sida xooga badan waxay ku dhacday nin mu'min ah iyo nin gaal ah ayaa oo iyagu markaas yacni kii gaalka ahaana uu adduunyo ku faanay adduunyo markaa iskugu toosan oo isagu marka iskugu dubaridan oo yacni maal fara badan iyo beero iyo dhul qurux badan oo uu haystay ayaa sirtay adduunyadiibuu marka yacni ninkii muuminkaa ugu faanayaa bacthigii iyo isa soo nooleynta iyo isa soo bixintana wuu inkirayaa gaalada jahligooda ayayna aayadani aayadahanu ay tusaysaa maxaa yeelay laba dhinacba laba qaladba waa ku dhaceen adduunyadaasi inay u arkaan wax weligeed joogayo oo iyagu markaa inay iyagu mutaysteen oo qofkii adduunyo badan haystaa inuu ka kheyr badan yahay qofka kale inay u maleeyaan waa jahli jahliga labaadoo ay ku dhaceen waxa ay tahay ninkii adduunyada ku adduunyo badan in aakhiraduna uu ku xoolo badanayo inay u qaataanna waa feker kaloo qaldan qoladanna sidaas baa xaalkoodu uu yahay hadda qisada ay yacnii qisada imaanayso sidoo kale waxaa haddana iyaga laftoodana marka suuratu fusiladna ilaahay subxaanahu watacaala sidaas oo kale wuu ku sheegayaa iyo suuratu maryam iyo fara-ayta aladii kafara biaayaatina waqaala la-uutayana maalan wawaladan iyo marka habkaas baa marka ilaahay qiso marka labadaa nin baa tusaale loo soo qaatay labadii nin marka qisadoodii iyo say ku dambeysay kanna in adduunyadiisii baaba-day anfac iyo wixii qarash galayna uu yacni dayn iyo qaan intay ku noqdeen inuu gacmihii gedgediye markaas uu bilaabay baa alla subxaana watacaala ka warramayaa maalkana si guud in daacada rabbi ay ka kheyr badan tahay ayb maxaanidaas baa marka ilaahay uu nagu tusayaa eqisadan soo socoto emunaasabada ka dhexayso aayadihii hore iyo aayaddan ayaa culamaau tafsiir ay ka hadlaan munaasabada ka dhexaysaana waxay tahay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi sababu nusuulkeeda maxay ahaydna niman marka gaalo ahaa oo dad muslimiina oo faqri ku jiray ama xaaladdu gacantoodu iska yarayd ayay waxay ku yaseen faqrigaas faqriga iyo yacni ayay ku yaseen iyagana marka adduunyada iyo magaca ay haystaan bay waxay u maleeyeen intaasi ay weligeed jirayso ayay u maleeyeen marka waxaa la leeyahay war kuwaasi ee adiga ku dhahayo bilaal iyo camaar iyo lama fariisanayno annaga dad waxaan nahay odayaal ahoo akhyaar ahoo dadkan marka liito ee ducafadaa maxaan kaga ka ag fadhiisanaynaa kuwan ku dhahayo kuwanay lami la mid yihiin soo socdo kuwan soo socda ayaa qisadoodu ay la mid tahay adduunye marka waxba ha ku qiimeynin ee waxaad wax ku qiimeynaysaa ha noqdaan daacada rabbi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadrib lahum wadrib u yeel lahum iyaga mathalan maahmaah u yeel rajulayni laba nin tusaale u yeel laba nin u yeel oo maahmaah uga dhig jacalnaa aanu yeelnay liaxadihimaa midkood aanu u yeelnay jannatayni laba beerood aan siinay min acnaabin labada janno oo min acnaabin cinab ka ahaaday waxafafnaa aan wareejinay humaa labada beerood waxaanu ku wareejinay binaklin aan ku wareejinay geed timireedyo wa jacalnaa aan yeelnay beynahumaa dhexdooda labada beerood dhexdoodana zarcan aan yeelnay abuur meel bannaan oo eber a ma jirta laba beerood baa la ayaa la siiyey laba aseendo oo waaweyn laba beerood oo waaweyn oo cinab iyo ay ugu bee cinab ugu beeran yahay geed timireedyana dhinacyada looga wareejiyey ayb inta u dhaxaysa cinabka iyo geed timireedka ama labada beerood inta u dhaxaysaana waa abuur baa ku jira oo zaraca waxaa la yidhaha waxyaabahan balka ah ee la shafo hal mar galeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo waxyaabahaas marka ninkan abuurna waa haystaa dalag dalagna waa haystaa geedmiroodna waa haystaa beertiisii marka qaabkaa baa loo sifeynaya wadrib u yeel lahum iyaga waxaad uga dhigtaa mathalan maahmaah rajulayni laba nin uga dhig maahmaah jacalnaa aanu u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood aan u samaynay min acnaabin cinab ka ahaaday waxafafnaahumaa aan ku wareejinay binaklin geed timireedyana aan ku wareejinay oo beerta markaa dhexdana wax uga beeran yihiin geedtimire geedmireedyo badanna ay ku beeran yihiin geesaha yacni geedka geedaha waaweyn ee dhaadheer oo jiridoodu ay xoog badan tahay haddii geesaha looga wareejiyo xayndaab oo kale u noqonaysaa beerteeda ayb wajacalnaa beynahumaa dhexdoodana aanu yeelnay sarcan abuur aan dhexdoodiina yeelnay oo nin midkood marka sidaa lay ayaanu u yeelnay oon beertaa baan siinay kiltal jannatayni labada beerood aatad way siisay oo way keentay ukulahaa miraheedii way keentay walam tadlim ma nuqsaaminin minhu xaggiisa shay-an waxba kama nuqsaamininna wafajarnaa mirihii marka mid walbaa mirihii waa soo yaacisay wafajarnaa waxaanu burqinay oon dilaacinay khilaalahumaa dhexdooda labadaa beerood dhexdooda naharan ayaanu yeelnay webiyaal webi yacnii keli iyo tog biyo socon ayaanu yeelnay labadaa beerood dhexdooda wa kaana lahu waxaa u sugnaa midkaasi wa kaana waxaa u ahaaday lahu midkaa labadaa nin midkood thamarun kii hadda marka labada beerood la siiyaa warkiisu weli socdaa wa kaana waxaa u ahaaday lahu isaga thamarun miro ayaa u sugnaaday oo u ahaaday thamarun haddaan akrinna waa saas wa kaana lahu thumurun haddii la akriyana macnuhu maal ayaa laga wadaa wa kaana lahu waxaa u ahaaday thumurun maal fara badan thumur marka waa maal dahab iyo fidaba isugu jiro macnaahana marka qiraa'adaas baad moodaa inay xagga tanwiica iyadaa aada ugu fiican leanna maxaa yeeley mirihii waa lasoo sheegay horaa looga soo hadlay humurun marka macnuhu waxaaya dahab iyo fidana waa la siiyey anin xoola laysu saaray ayb wa kaana lahu waxaa u ahaaday oo u sugnaaday isaga thamarun miro ama humurun maal fara badan fa qaala lisaaxibihi saaxibkiisiibuu wuxuu ku yidhi saaxibna hadda waxaa laga wadaa waa ninkii markaa yacni kale ee la joogay isaga oy qisada kala dhexaysay saaxibku qasab maa labadoodu inay saaxiib wada ahaayeene wax unbaa isku keeni karan ayb ama dooddaa isu keeni karta iyagoon weligood saaxiib noqonin fa qaala lisaaxibihi saaxibkiisiibu wuxuu ku yidhi walxaal huwa isaga oo yuxaawiruhu la waramaayo oo yacnii la hadaltamayo isagoo la hadaltamaayo ayuu wuxuu ku yidhi ana aniga aktharu mid yacni badnaanshiyo badan baan ahay minka adiga kaa badan maalan maalka xaggiisa mid kaa badan ayaan ahay wa acazu sharaf badan nafaran xagga dadkana iyo yacnii tol ahaantana midkaa sharaf badan baan ahay buu ku yidhi wa dakhala wuxuu galay jannatahu beertiisiibuu galay walxaal huwa isaga oo daalimun mid dulminaya ah linafsihi nafsadiisa mid dulminaya isagoo ah qaala wuxuu yidhi maa adunnu ma u malaynayo an tabiida inay baaba-ayso haadihi tan inay baaba-ayso abaddan weligeed inay baaba-ayso uma maleeyo ayuu yidhi wamaa adunnu ma u malaynayo asaacata saacadda qaa'imatan inay inay kacayso saacaddii inay istaagayso ay kacaysana u malayn maayo wala in rudidtu waa gef horta intaas gef labaadna kan waay wala in rudidtu wala wallaahi in rudidtu haddii la i celiyo ilaa rabbii rabbigayba haddii la ii celiyo fardan wa taqdiiran hadiiba laga soo qaado in bacdi jiro rabbi loo laabtaba la ajidanna hele oo hele khayran wax ka khayr badan minhaa iyada munqalaban xagga makaanu gadoomidda meesha loo noqonayo loo gadoomayana wax ka fiican baan helayaa tan waa nin marka uun caqligiisu ou adduunyadaas ou haysta bis buu ku fac yahay waa sida marka gaal xaalkiisu saas waqti kasta ha joogo xilli kastaba ha joogee caqligiisu intan un weeyaan ayb ninkan marka warkiisii sidaas buu kusoo ritay marka alla wuxuu yidhi kiltaa kiltal jannatayni labada beeroodba aatad labadoodiiba aatad way siisay mid kastaa ukulahaa miraheediibay siisay oy soo bixisay walam tadlim ma nuqsaaminin minhu xaggiisa miraha xaggiisa shay-an waxba kama nuqsaaminin mid walbaa waa keentay miraheedii waxba kama nuqsaaminin oo yani mirihii baa kasoo baxay wafajarnaa waxaanu jeexnay khilaalahumaa labadaa beerood dhexdooda naharan baanu ka jeexnay webi wa kaana lahu waxaa u sugnaaday kaasi hamarun miro ayaa u sugnaaday ama humurun maal fara badan faqaala lisaaxibihi saaxibkiisiibu wuxuu ku yidhi wa huwa isaga oo yuxaawiruhu la hadaltamayo oo hadalka marka ay isu celcelinayaan muxaawaradu waa marka labada qof hadalka isku celcelinayaane wuxuu yidhi ana aniga akharu badnaan badan minka adiga kaa badan maalan xagga maalka waa maalan marka waa tamyiiz oo muxawal ah ayb marka maali akharu min maalika way maalkayga adiga maalkaaga ka badanay ka dhigan tahay wa acazu mid sharaf badan ayaan anigu ahay nafaran xagga yacni dadkana anaa kaa sharaf badan buu yidhi adiga maxaad haysaa waxba islama haysid sidaa buu yidhi ayb marka waa acazu nafaran ay cashiiratan warahdan qataada asagu wuxuu yidhi khadaman iyo yacni dad ii adeega iyo yani a yacni dad adeego anaa haysto adiga waxba ma haysidba dad maba haysidba ayb muqaatil isagu wuxuu yidhi wa acazu nafaran wa acazu waladan anaa kaa sharaf badan xagga ilmahana ayb intaaba marka waa iskaga suuragal ayb waxaana xoojinaya tafsiirka dambe in tarani ana aqala minka maalan wawaladanta soo socoto ayb nafarka marka wuxuu ujeedaa ilmaha iyo waxyaabahaas marka maal iyo ilmou ku faanay labadaasina de isaga iskama laha ilaahay cadiyadiisii iyo wuxuu bixiyo waay ee maalkana iyo ilmaha ilaahay baa bixiyo hadduu doonana isaga kaa qaadan karo marka wax adiga caariye kugu ah oo tabalcaaro kugu ah inaad adiga isula yaabto ood isku mahadiso ood cid kale ku nuqsaamisana wax aada iyo aada u foolxun wayna qofka mu'minka haddii ilaahay maal siiyo ilmo siiyo wanaagsan cilmi ilaahay siiyo caafimaad ilaahay uu siiyo wuxuu og yahay waxaasoo dhan caariye agtiisa inay ku yihiin ina lilaahi maa akhada walahu maa actaa ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu qaato wuxuu siiyana isagaa iska leh intaasuu og yahay marka marnaba maku kibraayo waa ilaahayba uga mahad celinayaa inuu alla u daa'imiyana rabbi buu ka baryayaa kan laakiin ama gaalku waa iska faanaya waxaa la mida iyadana zamankan annagu hadda waxaan joognaa caalam maadadu ay ka qaalib tahay maado bis daaco iyo cibaado iyo qofkan diin intee haystaa iyo ma lama fiiriyo maadaama duqyaan adduunyadii ay samaynayso qofku wax kaleba ma ixtiraamayo wax kale ma weyneynayo wuxuu weyneynayaa adduunyada qofka waxaa laga yaabaa maanta nin culumo ah ama yacni xaq u sheegayo oo wax ka faa-iideysan karo suxbadiisa iyo cilmigiisa iyo isagoo arkayo waxba inuusan qiimo siinin laakiin adduunyo yar hadduu ku arko waa laga yaabaa markaas inuu adduunyada darteed ugu soo jeesto haddii adduunyo uusan haysaninna waa ka saahidayaa ninkaas caalimkan ayb sidaasna marka ma ahan in marka adduunyadii un la fiiriyo ma ahane dadka in lagu qiimeeyo acmaasha ay samaynayaan iyo sida ay rabbi ugu dhow yihiin in allaha tacaala alle laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum ilaahay muuqaaladiina iyo jirkiina ma fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum alla wuxuu fiirinayaa quluubtiina iyo acmaashiina ayb marka ninkan sidaa buu yidhi wadakhala faan unbaa marka kasoo haray wadakhala jannatahu jannadii beertiisiibuu galay walxaal huwa isaga oo daalimun mid dulminaya ah buu beertii galay linafsihi nafsadiisa dulminayo shirkiga iyo kufriga iyo duqyaanka ayuu ku dulminayaa qaala wuxuu yidhi maa adunnu ma malaynayo an tabiida inay baaba-aysa haadihi tani abaddan weligeed beertan sidaan u samaysan oo xaaladii kasoo baxday ay baaba-aysay iyo ama laga cabsanayay maadaama ay kasoo baaba-day oo mirihii soo baxay tani inay baaba-ayso uma malaynayo ayuu yidhi ayb intan oo kale suuratu fusilad baa alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay wala-in adaqnaahu raxmata mina min bacdi daraa'a masathu layaquulanna hada lii wama adunu saa wamaa adunu saacata qaa'imata wala-in rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa ayb kuwaa markaa ninkaa mushrigaana sidaa buu yihi kanna sidii waa kanaa ayb aayadahaasaa marka macaanidaas tilmaamayo iyo qowluhu tacaala afara-yta aladii kafara biaayaatina wa qaala la-uutayana maala wawalada alcaas bnu waa'il markuu u yimid saxaabigii uu yihi war acmaaru bnu yaasir ee uu yihi war ii gudo isii deyntii aan kugu lahaa intuu shaqeeya wax u qabtay buu yihi war isii waxaan kugu lahaa markaasuu wuxuu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddii aad yacni ma ku siinayo ilaa aada moxamed ku kufriso markaasuu wuxuu yidhi waa inuunan ku kufrinaynin buu sheegay oo markaasuu wuxuu yidhi aakhira haddii la isoo bixinayo aniga meeshaas maal ayaa ii yaallo yidhi markaasaan ku siinayo adigana waxyaabahaasuu marka hadalladaas uu kula hadlayo kan warkiisii oo kale la mid ah wamaa adunnu ma u malaynayo asaacata saacaddii u malayn maayo qaa'imatan inay istaagayso mid qumayso kacayso u malayn maayo saacadda wala-in rudidtu intaan marka warkan dambe waa haddiiba ay saacad dhacdo oo laysa soo saaro fardan wa taqdiiran wala-in rudidtu wala wallaahi in rudidtu haddii la isoo celiyo ilaa rabbii rabbigay intii ka ah la ii soo celiyo la ajidanna hele oo hele khayran wax ka khayr badan minhaa tan beertan jannadan iyo beertan wax ka kheyr badan baan helayaa munqalaban xagga gadoonka iyo makaanu gadoonka iyo noqoshada muuminkiina siduu u hadlay arag qaala lahu saaxibuhu qaala wuxuu yidhi saaxibuhu saaxibkiisii lahu isaga wuxuu ku yidhi midkani kan gaalkay sidan u hadlaybu wuxuu ku yidhi walxaal huwa isagaoo yuxaawiruhu la waramayo la hadaltamayo akafarta war ma miyaad ku kufrisay biladii allihii miyaad ku kufrisay khalaqaka adiga ku abuuray min turaabin ciidkaa abuurayoo aadam ayaa la milicsanaa aadam yacni maadaama ciid laga abuuray aadamna aabbaha uu yahay ayaa taasaa marka waxay tilmaamay adiga adiga laftaadiiba ciid baa laga abuuray mar haddii aabbaha laga abuuray ciiddaas akafarta miyaad ku kufrisay biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin ciidkaa abuuray uma markaa dabadeed min nudfatin mani kaa abuuray hooyo iyo aabbaad ka dhalatay uma markaa dabadeed sawaaka adiga ku sinsimay oo yacni qaabkan aada u dhisan tahay oo gacmahaagii isku miisaaman yihiin oo labadaadii indhood yacni af kuu yeelay oo carab aada ku hadasho kuu sameeyey oo xubnahaagii ay saa isugu miisaaman yihiin saa kuu sinsimay allaha sidaa awooddaa kugu leeya nicmadaa miyaad ku kufrisay waa yaabe uma markaa dabadeed sawaaka ku sinsimay rajulan xaal aad tahay nin adigoo a rajulan marka waa xaalo wa rajulan xaal aad tahay nin laakinaa huwa allaahu rabbii laakinaa laakin lagu noqoye ana aniga aquulu yacni waxaan dhahayaa huwa shaniga weyn allaahu alle rabbi inuu rabbigay yahay waay waxaan dhahaya shaniga weyn inuu yahay allaahu alle rabbi rabbigay inuu yahay walaa ushriku la wadaajin maayo birabbi rabbigay axadan axadna la wadaajin maayo walowlaa id dakhalta jannataka walowlaa maa id goortii dakhalta aada gashay jannataka beertaada qulta dhahdid maa shaa allaahu maa wixii shaa allaahu alla ou doonay kaana waa ahaanayaan ayb laa quwata awoodi ma jirto ilaa billaahi ilaahay kaalmihii maahane wax kale awoodi kuma jirto in tarani haddaad arag haddaad ii aragtay ana aniga aqalla inaan ahay mid yaraan badan minka adiga kaa yaraan badan maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga ilmaha haddaad sidaa ii aragtay facasaa waxaa dhow ama laga yaabaa facasaa rabbii rabbigay mudan an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada wayursila ou diro calayhaa beertaada korkeedana ou u diro xusbaanan cadaab ou u diro cadaabka oo mina samaa-i samada xaggeeda ka ahaaday fa tusbixa markaa ay ahaato saciidan ay noqoto dhul zalaqan oo sisib ah oo lagu simbiririxdoon waxba kasoo bixin markaa ay noqoto ow amase yusbixa inuu ahaado maa-uhaa biyaheeda qawran ghaa'iran mid dhulka u dhumbado yacnii biyaheedan dhulka hadda korkiisa ka muuqanayo inay dhulka u guraan oo ay dhulka u dhumbadaan falan tastatiica ma awoodeysid markaasi lahu yacni u awoodi maysid biyihii dalaban yacni wax raadin iyo yacni u awoodi maysid oo markaa biyihii aada weyso oodanba raadin karin intay dhulka hoos u galaan biyihii ayb sidaabuu kula hadlay marka hadalkaas aadka u qiimaha badan qaala lahu saaxibuhu saaxibkiisii wuxuu ku yidhi walxaal huwa isaga oo yuxaawiruhu la hadaltamayo akafarta warniyow miyaad ku kufrisay biladii allihii khalaqaka ku abuuray min turaabin ciid kaa sameeyey uma markaa dabadeed min nudfatin mani kaa abuuray uma markaa kadib sawaaka ku sinsimay rajulan xaal aad tahay adoo nin ah taa abaalkaas buu alla kugu leeyahay war abaalkaas miyaad ku badash miyaad ku bedeshay inaad rabbi dafirto waa hadal aada munaasab ugu ah malaaxidada maanta joogto ayb leanna inta ilaahay abuuray dad ka dhigay maskax u yeelay koonkii iyo adduunyadii loo sakhiray oo ay adduunyada qaarad ka qaarad ku tegayaan waqti gaaban oo hawadaas alle ay ku jiraan badahaa ilaahay u sakhiray dhulka u sakhiray jawigii alla oo u sakhiray ayaa haddana waxay ugu abaalgudeen rabbi subxaanahu wa tacaala inay isaga dhanba inkiraan oo ay dafiraan oo ay yidhaahdaan rabbi ma jiro adduunyadana dabeecad baa samaysay ama qarax dhashay oo atom iyo yacni molikiyulo iyo ka dhashay baa adduunyadu ku samaysantay yacni sidee qarax mar dhacay yacni waxaan u samayn karaa maalin walbaa wax cusub adduunyadan kusoo kordhayaani waxaa si cusub ma qaraxii waa hore dhacay miyaa sii wadana waa wax aada la yaab u leh ta kale iyaga laftooda isbeeninayo fisigiska laftirkiisa ayaa isbeeninayo wuxuu leeyahay laba shayba ma jiri jirin sbacena ma jirin waqtina ma jirin bay leeyihiin yacni waxay ogol yihiin waqtiga yacni zamanka iyo makaanku intuba inay xaadith ay yihiin oo ay gadaal kasoo kordheen ayb marka haddii waqti iyo haddii la yiraahdo marka waqti iyo makaan labadaba ma jirin atamkaani xaggee yaalay marka nacan atamkan iska qarxay oo adduunyadu ku samaysantay asaga xaggee la dhigay ilaa meeloo u baahan yahay ou dhigmo waa wax ayaga u yaalla marka taas iyadana nacan ayb shaygani marka meel la dhigana ma jirin waqtina ma soo marin sidee marka isagii marka xaggee yaalay marka u qarxaya marka waa wax iyada lafteeda marka iyagii ku noqonaya marka iyagii beeninayo ayb zamankanna marka de fikradahaasi ilxaadku waa soo badanayaan kirishhtaankii markay dadku arkaan inay yacni wax saas usii xujo badan inaanay ahayn iyo markii ay arkeen ayay waxay ku leeyihiin hadda marka caqliga qarbiga zamankan joogo wuxuu noqday in ilaah la beeniyo oo la yidhaha rabbi ma jiro diin ma jirta in la yidhaha oo ay yidhaahdaan weliba diimaha waxa dhib adduunyada ka jira diinaa keentay bay leeyihiin dadkan haddaynan diimahan jiri lahayn waa isku dhex noolaa lahaayeen falsafad noocaas uu shaydaanku u aqriyey ilaahayna marka waxay yidhaahdaan wax jira maahan lama arko lama taaban karo xawaastaadan kuma dareemi kartid laakiin da xawaasta shayga in si toos ah loogu dareemo xawaasta keliya laguma sugo shaygu inuu jiro oo shaygu inuu jiro waxaa lagu sugi karaa aathaartiisa shaygan aathaartiisa isaga daliil waa u noqonaa jiritaankiisa dhulkan iyo cirkan iyo aayaadkan kowniga iyo bani aadamkan nidaam ku socdo oo waqtina la dhimanayo oo mid ku dhimanayo yaraan mid dhex ku dhimanayo mid ku dhimanaya waxaad dareemaysaa wax iska ruutiini ah inaysan jirin wax iska ruutiin ah inaanay ahayne maamul inuu jiro maamulkaasna de markaa am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun maamul haddaad sugto waa inaad mudabbir ogolaato marka mudabbir marka aan rabbiga innaga aan caabudaynana waa kan koonkan abuuray maamulana intaas baa qofka marka laga rabaa haddii marka uu rabbi ugu abaalgudo inkiriyo wax caqlioo kaasi lagu arkaa male waana marka caqliga qarbiga maanta jiraa saas buu u badan yahay waxaa la yaab leh marka dad islaamnimada ilaahay u iftiimiyey inay yidhaahdaan nimankaas caqli laguma gaaro iyagaa naga caqli badan iyagiioo naga caqli badan marka aan raacno tallaabadooda meeshay lugta dhigaan aan dhigno marka wixii qofkaas uu ka helo u leeyahay marka laakinaa huwa allaahu rabbii laakinaa kelmadani marka laakin iyo ana waay laakin iyo ana bay ahayd hamsadii baa la gooyey labadii nuun baa laysku idqaamay qiraa'aad badanna waa ku jiraa waslan wa waqfan sidii loo aqrin lahaa oo markaa yacni qiraa'aad kala duwan baa ku jiro macnuhu laakiin waxa uu yahay laakinaa laakin lagu noqoye ana aniga ayuu yidhi aquulu waxaan dhahayaa anigu oon leeyahay huwa sha'niga weyn arrinta mudan in lagu fakeray sha'niga ah allaahu alleh rabbi inuu yahay waayo shaniga dhabtaa kaas allah macbuudka dhabta ah kan cibaadada astaahilo waa rabbi midka aniga ee abuuray waayo walaa ushriku la wadaajin maayo birabbi rabbigay axadan axad la wadaajin maayo rabbigay cidna la wadaajin maayo waxa uu leeyahay cidna wax ka siin maayo kale walowlaa id dakhalta jannataka walowlaa maa taxdiid waayo marka lowlaadan hallaa oo kale walowlaa maa id goortii dakhalta aada gashay jannataka beertaada markaad gashay qulta maa dhahdi maa shaa allaahu maa wixii shaa allaahu alla uu doonay kaana waa ahaanayaan saa waa bannaan tahay tarkiibkaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo haadihi beetan oo beerta ah maa shaa allaahu waa wixii ilaahay doonay waaye maa dhahdi wixii ilaahay doonay inay jirto rabbi uu doonay weeyaan maa sidaa dhahdi sidaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo hiya iyadu maa sha allaahu waaye ama al-amru arrinku maa sha allaahu waa wixii ilaahay doono waaye arrintu sidaa maa dhahdi laa quwata awoodi ma ahanin ilaa billaahi ilaahay kaalmihiis ma ahane in alla la kaalmaysto ma ahane awood istiqlaali kartaa ma leh meeshaas marka culimada waxay ka bixiyaan laba shayba qofku haddii uu walaalkiis ku arko wax cajab geliyo inuu yidhaahdo maa shaa allahu laa quwata ilaa billah ama maa shaa allahu tabaaraka allahu inuu ku yidhaahdo arrintaa marka haddii uu ku yidhaahdo isha ayay ka celinaysaa oo waxaan ujeedaa marka waa haddii sidaa uu yidhaahdo ishaadii yacni xasadka iyo xumida ay ku jirtay qofkaasi ilaahay waa uga celinayaa dhibaatadeeda waxaa kaloo iyada lafteeda ku jirta aayadda qofka isaga laftiisa inuu is-ilaysan karo adiga laftaada qof kale xagga dhig adiga laftaada haddaad yacni maalkaaga iyo owlaadaada iyo yacni cilmigaaga iyo aad ka aragto yacni wax fiican inaad tiraahdid maa shaa allahu laa quwata ilaa billah idiga laftaada marka dhibaataad isgaarsii kartaan leanna ninkani wuxuu leeyahay ninka kale wuxuu ku leeyahay war maa sidaas dhahdid ayb qulta maa shaa allahu laa quwata ilaa billah waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda mashiicada alleh jiritaankeeda ilaahay subxaanahu watacaala mashiica iyo iraado caama inuu leeyahay koonkan wax isaga uunan doonin ma ka dhici karaan ayb waa cumuumu lmashii'a aayadda iyaduna marka cumuumu lmashii'ana way tusaysaa qurطubi wuxuu shee yani wuxuu sheegay wuxuu yihi qaala bnu wahbin qaala lii xafsu bnu maysarata xafsu bnu maysara wuxuu igu yihi ra-aytu calaa baabi wahbi bni munabih wahb bnu munabih iriddiisa yani gurigiisa iriddiisa waxaan ku arkay maktuuban iyadoo uu ku qoran yahay maa shaa allahu laa quwata ila billah ayaan ku arkay buu leeyahay meeshaana marka waxaa laga istinaasi karaa ama laga wehesho karaa qofka gurigiisa inuu maa shaa allahu ku qoro iyo ama maa shaa allahu tabaaraka allahu inuu ku qoro iyo dhib inaysa lahayn ama maa shaa allahu laa quwata ilaa billaahi inuu ku dhiga laakiin meel oo markaas haddee magaca alle iyo uunan kusoo gaaraynin wasakh iyo wax lamida ama yani waxyaabahaas da in laga ilaaliyo way marka qofka inuu gurigiisa iyo ku qoran karo maa shaa allahu laa quwata ilaa billah waa laga istinaasi karaa waana laga weheshan karaa carabta marka iyagu waa ku badan yahay oo guryaha carabta waxaad arkaysaa qofku markuu cimaarad iyo dabaq iskor saaraba maa shaa allahu tabaaraka allahu buu ku qoraya ayb innaga marka xoogaanba taasi marka waxyaabahaasi luqadeenna ama afkeenna oo inta badan waa ka maqan tahay qofkii maanta dhan qof kaloo arkaya wuxuu leey war sartaan maa shaa allahu ma dhahayo war meeshan saraa layskor saaray war baabuurkan qatarsana sartaan fiicana war qofkaani yacni sidaas ahaa ayuu leeyahay maa shaa allahuna ma ugu daraya ee wixiibuu ka ilaysanaya ka qumayeysanaya haddii la yidhaahdo war waxaan ha ilaysanin maa shaa allahu dhehna aniga maa qumay ah buu dhahaya waa marka wax xun waayo nacam qofkan inaad tiraahdid maaha aniga maa sidaas ah maa shaa allahu tabaaraka allahu inaad isbartaa way fiican tahay nacam ayb ta kale innaga luqadeenna waxaa kaloo ku xun waxa ilaahayna siiyo ama ha yaraadan ama ha bataan inaan intaan ku qanacno haddana aan ammaanno wax fiican ay nala ahaato carabtu iyagu wax yar hadduu haysto xataa intaas yartaa aad bau u ammaanayayo waa la fiican tahay waa wax fiican iyadana ee innaga laakiin wixii marka isagoo wax fiican aan haysanaa qofka u ka dayrsanaya waddankii waa laga dayrsanayaa waxaa laleey war waddankaanaa na dhibay kanaan nacnay gurigii baktiga ahaa cunugii sidaas ahaa kii xumaay xumaayadaasaa noo taalla gurigii xumaayaan kasoo toosay islaantii xumaydaan kasoo ag toosay baabuurkii xumaayaan wataa wax agtiisa yacni ilaahay aan uga mahad celinaynaa ma badnaba marka qofku inuu isbaro yacni maa shaa allahu iyo adkaarta qa afkiisa inuu baro waxaan hadalka fiicanna inuu baro waxaan xun iyo layska daayo ayb in taranii haddaad ii aragtay ra-aadaani midii waxaa weeyaan marka labada mafcuul qaadanaysay haddaad igu ogaatay waay aniga ama aada ii malaysay waa midii yacni markaa labada mafcuul u tallaabaysay in taranii haddaad ii aragtay haddaad ii aragtay ana aniga aqalla inaan ahay mid yaraan badan minka adiga kaa yaraan badan maalan xagga maalka iyo wawaladan xagga ilmaha haddaad sidaa ii aragtay jawaabtii in waa tana fa casaa rabbii rabbigay mudan an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaadan wax ka khayr badan jannadii marka hadda mufrad ahaan uu ka dhigay laakiin mufradka haddii la idaafeeyo cumuum unbuu iska keenayaa labadiiba waa soo gelayaan ayb wayursila ou diro calayha korkeeda uu kusoo diro xusbaanan buu alla mudan yahay cadaab fatusbixa markaa ay ahaato saciidan inay noqoto dhul bannaan gegi inay noqoto zalaqan oo sisib oo lagu simbiririxanayo dhulkan waxaan aad ku faanaysa inay intay gawaan noqoto meel gawaan ah oo cagtuba aynan qabanaynin ee qofka u ka sibqanayo ow amase yusbixa inuu ahaado maa uhaa biyaheeda qawran ghaa'iran mid dhulka hoostiisa sii tegay oo sii aadayo sii aadayo inay ahaato ayb marka biyahaani waxaan la yidhaha almiyaah aljawfiya biyaha dhulka hoostiisa ku jiro ee ilaahay kaydka uu uga dhigay ee la yidhaha almiyaahu aljawfiya ee nicmo alla waay iyada lafteeda ceelkan intaan qodno qodno meelaha qaarkoodna dhowr mitirba hore biyihii ay bud kasoo dhahayaan oo annaga mid meesha aan la yaabaynana ceelkan yacni laba boqoloo mitiraa la qoday saddex boqolaa la qoday afar boqolaa la qoday afar boqoloo mitir maxay tahayna ilaahay sow ma awoodo in biyahani dhulka hoostiisa uu sii geliyo waa awoodaa qul ara-aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman ya'tiikum bimaa'in maciin ayb biyahaasi marka biyaha aada beerta maraya ku faanaysana aw yusbixa ama inuu ahaado maa-uhaa biyaheeda gawran ghaa'iran mid dhulka hoos u dhumbado oo hoos u tegayo falan tastatiica markaa aadan karin oodan awoodin lahu lilmaa-i biyaha aadan u awoodin dalaban wax raadin ah ood biyihiiba aada raadin weyso haddii riig kastaa la keeno ou qodo qodo qodo haddii ilaahay biyaha dhulka hoos usii geeyo riig muxuu taraa wa uxiida bihamarihi wa uxiida waa la hareereeyey waxaa la hareereeyey bihamarihi mirihiisii ama bihumrihi waxaa la hareereeyey maalkiisii fa asbaxa wuxuu ahaaday isagii yuqallibu inuu gedgedinayo kafayhi labadiisa calaacalood inuu gedgedinayo qofka markuu yaaban yahay oo ay ka taagan tahay saas u dhahayaan saas gacantiibuu marka kor iyo hoos u gedgedinayaan ayb faasbaxa wuxuu ahaaday yuqallibu inuu gedgedinayo kafayhi labadiisa calaacalood calaa maa anfaqa calaa dahaabi maa shay tegitaankiisa korkiisa inuu u gedgedinayo anfaqa uu bixiyey uu ku nafaqeeyey fiihaa beertii uu ku nafaqeeyey wixii uu beerta ku nafaqeeyey oo uu geliyey oo baaba-ayuu ka tegay darteed sidaa marka yacnii inuu gacmaha u gedgediyo wa hiya walxaal hiya iyaduna khaawiyatun ay tahay mid dha yacni dhacsan calaa curuushihaa saanqaafkeeda ama saqafyaalkeeda mid u dhacsan ay tahay beertiina wayaquulu ou dhahayo yaa laytanii shallayte eh lam ushrik lama wadaajiyeenaa birabbii rabbigay axaddan axadna yani rabbigay maxaan axad ula wadaajiyey axadna lama wadaajiyeena ayb sidaabuu dhahayaa walam takun uma ahaanin lahu isaga fi'atun koox uma ahaanin kooxda oo yansuruuna u gargaarayaan hu isaga min duunillaahi alla sokadiisa wamaa kaana ma ahaanin isaguna muntasiran mid gargaarsanaya ma aha oo isaguna mid gargaarsanaya maunan ahayn hunaalika meeshaas alwalaayatu gargaarka iyo nusradu lilaahi allay yacnii usugnaatay oy u ahaatay allihii alxaqi jiritaankiisa iyo cibaadadiisa dhabta ay ahayd huwa isagaa khayrun khayr badan hawaaban xagga hawaabta abaalmarinta wa khayrun isagaa khayr badan cuqban xagga ciribta ayb marka alle wuxuu leeyahay wa uxiida waa la hareereeyey bihamarihi mirihiisii ama maalkiisii baa la hareereeyey fa asbaxa wuxuu ahaaday yuqallibu inuu gedgedinayo kafayhi labadiisa calaacalood calaa maa anfaqa calaa dahaabi maa kii tegitaankii uu ka tegay darteed anfaqa uu ku bixiyey fiihaa beerta uu geliyey hadda faa-iido lagama hadlaayo maalkii ka galay waayo wuxuu hadda la qoomamoonaya walxaal hiya iyaduna khaawiyatun ay tahay mid dhacsan calaa curuushihaa saqafyadeeda u dhacday wayaquulu uu dhahayo yaa laytanii shallaytadaydaa shallayte eh lam ushrik lama wadaajiyeena birabbii rabbigay axaddan axad walam takun lahu uma ahaanin fi'atun koox kooxda oo yansuruuna u hiilinaya hu isaga min duunillaahi alla sokadiisa wamaa kaana maunan ahaanin muntasiran mid gargaarsadana ma ahaanin hunaalika meeshaas ayaa alwalaayatu nusrada alwilaayatu haddii la aqriyana waa suldaanka iyo xujada alwalaayatu marka marka la yidhaha gargaarka waa marka hunaalika meeshaas ayaa alwalaayatu gargaarka lilaahi alla usugnaaday alla unba u ahaaday gargaar isaga unbaa wax gargaaro alxaqi allihii dhabta ahaayo xaqa ahaa huwa isagaa khayrun khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta isagaa ku khayr badan ayb isagaa ku khayr badan xagga hawaabta wa khayrun isagaa khayr badan cuqban xagga ciribta ciribta dambana isagaa ku khayr badan hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed